Mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo saraakiisha hay'adaha NRC, WFP, iyo UNICEF ayaa magaalada gaalkacyo uga qaybgalay munaasabad ay ku qalin jebinayeen dhalinyaro baratay xirfado ay ku shaqaysan karaan, kuwaasi oo si lacag la'aan ah uga baranayay xarunta farsamada gacanta ee Professor Cadow, iyadoo ay gacan ka helayeen hay'adaha NRC, WFP, iyo UNICEF. Liibaan Axmed Xirsi oo ku hadlay magaca hay'adda NRC ayaa ugu horeyn ka warramay barnaamijka lagu tababarayay dhalinyaradan.
Ee, waxaan ku joognaa dadka qaalinjebintooda meesha haddii la yidhaahdo wasiir iyo maayar iyo wasaar iyo iyo wasaaradaha kale ee dowladda inta ka joogta meesha dadka fadhiya oo maanta qalin jebinaya waxay ka qalin jebinayaan mashruuca la yidhaahdo JRB JRB wuxuu ahaa mashruuc aacay badan oo fikrideed ah nutrition ku jiro ee ku jiraan biyo ku jiraan ee waxbarashada ku jirto ee meelo badan
Duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa isaguna bogaadiyey tababarka xirfadaha ee la siiyey dhalinyarada isagoona dhalinyarada la dardaarmay.
mar kale ilaahay u mahad celinaynaa xuritaankii kadib inaan maantay xirfaddii dhallinyaradan qiimaha badan soo dhammaysteen soo qalin jabiyeen ee ay soo barteen xirfadihii ay kala doorteen ee saddexda ahaa inaan maanta mar kale ka soo qayb galno xuritaankii kadib ilaahay baan ku xamdinaynaa xuritaankiina runtii waa waa ku faraxsannahay in dad aan isleenahay waa ka miro dhalin doonaan maantana la gaaray inay ka miro dhaliyeen in xuritaanka ilaahay nagu aadiso waan ka mahad celinaynaa ardayda qiimaha badan waxaan rabaa inaad waa ku faraxsanna maanta inaan kala soo qayb galno maalintiinna waa ku mahadsantihiin oo dhabar adeegtaan waxbarashadiinni iyo cilmigiinni u dulqaadateen wakhti geliseen juhdi ku bixiseen u dhabar adeegteen mirihiina aad soo saarteen insha allah ee maanta kaliya idinka xigto inaad ku shaqaysaan ilaahay idinka ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowlad goboleedka galmudug maxamed nuur diini afweyne
وعسان حقيقة في منطقة هذه في المركز كسورة دور وجوه وقوم الأرضي وموجودين أقاموا في أي برتان اللوك هنا يوم كفر بستان وأنا أدري أن أنا أسير باللغة دقائق وأردت الصعوبة لذلك قلت الرقم تبكي من النار وطبقتها وسائل وكل من بعد علينا تبكي من الله waxaan rajeynaynaa marka fursaddaas inaad ka faa'idaystaan deegaanka